bismillaah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaannu idinku soo gudbinaynaa casharkii boqol iyo siddeed iyo labaatanaad ee tafsiirka qur-aan kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد سورة عبسة والله بيها فرطن عيرو سورة سورة كسوة التوحى هيد نبي عليه الصلاة والسلام لها الله لمن قال لي وويناي قريشات كاملة آدنا وقد دالي إنه وحوك العبعية آه سيبا إنك أولها بيو حلوة الماما وضي بن خلف من كل أولان كذين وحا هي دار لمدة سيقول التوابين كوكوها يوحو دوني بلين وحون kadhacdhiciya maadaama dad uun ay hoggaan u yihiin had iyo jeerna siyaabaha aragtidu ay iska tahayba ah qofkan hoggaanka ahi haddii uu malaan hagaago dee waanay tahayba ficlane annaasu calaa diini muluukin baa laya dadku waxa ay haystaan un diinta madaxdooda hadduu qofka madaxday hagaagsan yihin qaybo dhana mujtamaca ka midabaa siday isugu yar eegeysiinayaan oo haatan boqorada iyo had iyo jeer madaxda dharkooda oo kale un la yaro gashado ana laysu yar eegeysiiyo ummado badan baa dhaqankooda wuxuu iska noqda iyo dharkoodu ka madaxdooda ayuu iska noqda caalamkao dhan adiga arkayo suuriya waxaa lagu taagan yahay tay maxaa keenay suuriya tay in la isku wada taago wasiirku aanu socon karin ilaa uu labadaa isku taago agaasimuhu oo kada wa kada dee siday ugu sii dayanayeen madaxa kuwana kuwa ka waaweyn ay ugu sii dayanayeen ayaa dar ay isaga noqotay labiskii adduunyadao dhamiba ay gashanaydba marka taasuu ka duulaya nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeetna wuxuu lahaa ataraa bidaalika ba'san arrintaa miyaa dhibaato waragta arrintaa aan ku sheegay ka waran taasuu isugu daya inuu ka laadhiciyo nin markaa halka wax marinaya aan arkaynin oo cabdullaahi ibnu ummi maktuum loodhan jiro saxaabi jaliil ahaa oo indhalaa ayaa nabiga u yimi oo de itusa un waa kaadiyo jeer indhooluhuna mee deed cid baa hagaysa markii layidha waa ka nabigii buu ku bilaabo waxa uu leeyahay callimnii mima callamaka allah wixii ilahay uu ku baray wax iga bar waxaa la ii sheego markaasuu ka wadaa nebigoo dee ninkan aada ula hadlayana isagu dee ma arkayo uu indhalaaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu jeclaystay inuu ka yar joojin lahaa bal intay kan dhan u kala dhacayaan markaasuu dabeetana ninkii xaggiisii u jeedsaday sidaa qur-aankuba uu tilmaamay wejigana wuu yaro ururiyey nacaysiiyo uu saxaabiga nacaya maaha laakiin waxa ay tahay bal horta kan dhammaysa arrinkiisa ilaahay baa dabeedna canaantan debacsan ayaa uu ku soo dejiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax badan bay kasoo tilmaamaysa waxay tilmaamaysaa hadduu nebi maxamed wax qarinayo aayaadkan u qarin lahaa wax u qariyay ma jiro tanaa qisadan iyo kuwa lamidka ah ayaa markhaati u ah sidan uu yidhi oo wejigiisiibuu caynkan yidhi oo maxaa ku ogeysiiyo waa canaan baa ka dhacday muu qarin sideediibaa dee ummadda ammaanada uugu soo gaarsiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam balaaqiisuna waadixa waxba aan ula harin bay tilmaamaysa waxaad kale ay tilmaamaysaa midho gunti kuwageeda inaan loo tuurin dadkaaga xaasilkead haysato ama fuqaraha ku ahaadeen ama ducafe eh kuwaasunbaa isuranti markaa kuwa in la ilaashado oo lagu faraadaygo oo iyagu ay kuu tirsanaadaan ay qaacidada ku ahaadaan kuwa asaaska ku ah shacbigaaga dhabta ah laakiin dadka kale iska waaweyn ee iska hormuudka ah markaa aan waxba haynin iyagu kuwa runtii kuwan loo tuuri kara ma aha waa arrin runtii dee khuseynaya dadka qiyaadada ah oo ilbaxnimada wadamo kale iyo awoodda iyo dhaqaalaha ay leeyihiin iyo iska dhiskooda iyo raaligelintooda iyo waxo dhan waxa ka muhiimsan dadka muslimiinta mas-uul ka yihiin ayaa runtii laga furyeelaya hidaayadana ilaahay ba haya waa hidaayatu dalaala wa hidaayatu tawfiiq rasuulku sala allahu calayhi wasalam waktiga uu ammaanadan gudanayo ninkan wax ka dhaadhicinayo هداية الدلالة أيو بحنايا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم جدك توصنا أيوكو هاقيا لكن هداية وفتنت وقلبك إنها نونك لقوا أبورا وإنك لا تهدي من, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولا تعالى عنك لكن ومرسين لا إيه وعكرا مركا كسد أي فائدين إساينا ضدك لقد علي أما قاطع ما يغفق قارني كل إن عدوى البلقاسين كراداني كان المشركين تيوغو آفيس دابوها gaal iyo islaamba wixii aynu aragna diinta waynu gaarsi kuwa hay-adaha samafalka iyo kristanka sanka inaga gelinaya maca dhaqaalaha ku wada dadka lahjadooda garanaya ee ay isfahmayaan ama ay wada shaqeeyaan ama ay isu dhul daloolaan bal waa inuu isku daya isagoo sahaydiisa sita inuu iyagana islaamka u bandhigo oo la isku daya in wax laga dhaadhiciyo haddii in adiga un lagu foognaado waxaa ka fiican inaad adigu dawadiibaad sidaayad xambaarsan tahay بل اسكو دينا لو كأوفي دي سبع لعل الله يهديه حقائق ولن باك قرصونه ضدك مركا وحلو بندقيو وحضران با إلهي وكو أفعي كرا وكو إسلام كرا منك لو آن إسلام إلهي لو شاقا بينه بالآخير يهي أي نبي عليه الصلاة والسلام كو إعلانية وحية وحكا لو قصر رأي تلباميس لحكي على ذو النبي كقب عليه الصلاة والسلام ومضى قال كودي إسلام كودبا قال كودنا إنو هنونه إسلام كودنا إنو هذاقه ولا حكي على لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم آد بقول حج على بدنيه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حجرة أغرنت معها كلية لكن وبدباري إنقاذ وضب كسير بعضنا يسوون قنتك صاهرية شو يسوون تسالاك بحي بسم الله الرحمن الرحيم عبس وجه النبي غروري وتولى ونسيت يسلي أن جاءه الأعمى إن دولة إن ويم أوجي إن دوله إن ويم أوجي وما يدريك محاك وغيسيه لعله يزكى وحوده يهين ونريف نوضه أو نفسي سهاديه فه وانيت هيضا أو يذكر أما وأوان توبه فتنفعه الذكرى وندعى ينفعه قلبك سيبدأ دكت سحابك أما من استغنى قفت استغو كافتومي إما أرمي فأنت له تصدى كاميا ضبا بحيس قالوا هنقل تاغيس وما عليك تشعر معها من ألا يزكى إلى أن نضيف نقول إلى أنه هلاقين وأنه هنون تهدب بكامها يستهدو هنوني وارد وأما من جاءك ككويني يسعى يسغى وصور دي وعدك وأنا ذوق عليني وهو يخشى الله لك عبصني فأنت أدو عنه حقيس تلهى وأتسك مشغولين يسانيات مسافة عليك ساسا إلهه تبارك وتعالى انت وحي كدن بأي وهو صحيح النبي عليه الصلاة والسلام صحابي قال إلهه كو عن طيب إلى رواية قاركورة المعامل في علم السيرة إنه قاعد لك تروري شري سيرده إنك إلهه كو عن طيب أي أنك كان أرن كيسو مسهل له إلهي با أمر خاتف فري وهو يخشى إنه الله كعبس إلهي من إلهي بقرق هاو قرين تقيها تتسكيه وين باو ضعبا إن دولها لكن قلوبتا وكين دقبي qulubta ayuu ka indhaqabo dabeedna waxaa u noqday mararka qaarkood miduu nebigu kaga tegi jiray calayhi salaatu wasalaam madiine madaxtinimadeeda oon ciidina caaridi karaynin oon la odhanaynin oo waa sidee magaalada ma waxaad uga dhigaysaa maayir iyo guddoomiye ma waxaad uga dhigaysaa nin dam ah oo aan waxba arkayn cidi odhan kari mayso khasawaadka qaarkood uu nebigu tegay dagaalada qaarkood cabdilaahi baa tukinaya halkii nebiga isu taagay oo madaxka ahaa isaguna inta soo hadhay ee maati leh ee naafo leh ayuu isaguna u sarreeya eryadaasoo dhan buu ka waageer waxa uu markaa ahaa labadii mu'aadin ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam mid ka mid ah taasaana ummadda ku ogeysiiyey nebigaoo waxa uu saxaabiga bilaal la yidhahdaa yu-adinu bilaylin habeen ayuu adaamaa macnaha waa adaanka hore ayuu leeyahay bilaal cabdilaahina wuxuu adaamaa ka dambe marka loo sheega la yidhaahdo waagii cabdilaahow wuu dilaacay ayuu ku dhufanaya isaguna mihnadiisa ayay hawshaas u ilaashanaya labada aadaanka dambuu lahaa kaakaa ha lagu joojiye buu lahaa cunnada haddii dee la soomayo an jaa'ahu lacma wamaa yudriika lacalahu yazakaa wuxuu mudan yahay inuu nadiif noqdo aw yadakaru fatanfacahu dikraa oo waantoobay waanadu anfacdo amaa man istagnaa oo sideedaba qofku haddii uu addoonnimada ogol yahay wuxuu baahan yahay inuu ilaahay aanu ilbirqsi ka maarmaynin antum alfuqaraau ila allah inuu ilaahay u baahan yahay aanu ilbirqsi ka maarmayn buu dareemaya kan kalena waxa weeye istagna inuu ilaahay maal siiye awgeed kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagnaa inuu xoolo helay kaasoo odhanaya dabe cid ba uma baahni tasaddaa waa tatacarud lahu waad u banbaxday dembi kaama saarna hadduu nadiif noqon waayo adiga balaaq baa lagu lahaa kol haddaad ammaanada gudato waxba ha ka walaacin ha walbahaarin hadduu hanuuni waayo waxba kaama haystaan fa anta canhu talaha kan waad kasii jeesanaysaa waad iska mashquulinaysaa ha iska mashquulina wey kallaa buu ilahay yidhi sidaa ha samayn ama kallaa waxa dhab ah innahaa tadkiratun suuraddani waa waano faman shaaa dakarahu ka doonayaa ha waantoobo ama ilaahaysa boqorka ha xusuusto ama qur'aankanba ha ku waantoobo fii suxufin mukarama suxuf xaashiyo la wanaajiyey oo maamuusan ayuu ku sugan yahay qur-aankani marfuucatin la kor yeelay oo darajadeeda iyo qadarkeedu sareeyo mudaharatin la nadiifiyey biaydii safara malaa'ig socdaal ah gacmahood uu ku sugan yahay kiraamin wan wanaagsan dararatin samafalayaala kuwaa gacmahooda uu ku sugan yahay marka qur-aankan kariimka ah qofkii doonaya ha ku waantoobo kii aan doonayna da isagaa yaqaana khiyaar baa ilaahay ummadda uu siiyey waanadi iyo wacdiga iyo wanaagga halka laga kasbada waa waxyiga kii doonaya waa kaa marka insaankii waa mukhayar labadaa waduun baa la bal kala doora adaa yaqaana janno iyo naarba adaa isu haya labadaa kala doora baa layihi mid uun ma taasaa doora mise taas faman shaa dakarahu ha ku waantooba waxyiga marka inuu waxyiga yahay waxa muujinaya dee waxyigiibaa ilaahay uu ka warramo lay fii suxufi suxuftan ilaahay uu sifeeye ee mukaramka ee wanaagsan ee marfuucada ee sarraysa ee mudaharada ee nadiifta ah ee gacmaha safarada ku sugani waa waxa weeye dee waxyigan malaa'igtu ay hayaan ee ay u keenayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam marfuucati alqadr darajadeedaa sarraysa waa waxyigii iyo kalaamkii rabbi iyo sifadiisa mudahara weeye waa la nadiifiyo looma ogolo cidaan nadiif ahayn mana taaban karo ehelna uma aha oo kama ag dhawaa waxyigu waanu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam qofaan nadiif ahayn ummadaan nadiif ahayn xaggeeda in waxyiga loola safro an yusaafara alqur'aanu nahaa rasuulu llahi an yusaafara alqur'aanu ilaa ardi alcadow cadowga in dhulkiisa loola safro waa diiday malaa'igta ilaahay wuxuu safara ugu tilmaamay socdaal bay yihiin oo ilaahay iyo rusushay udhexeeyaan waxyigay ka soo qaadayaan rabbi halkaasay u keenayaan rususha ayay u keenayaan waa naamuus kii khayr sidaha ahaa wey wuxuu nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu waxyigan ka ag dhawaado ehel u noqdo xifdigiisa iyo akhrintiisa iyo ku camalfalkiisa inuu kuba biiri karayo malaa'igtan almaahiru fi lqur'aani maca safarati alkiraami albarara saasuu xadiid saxiixa nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka intuu qur'aanka yaqaano oo uu xafidsan yahe aada u akriyay ee u shubaya kuna camalfalaya weyn dabcan sida xaadiidta kale ay fasirayso وغير الغالي فيه والجافي عنه وي ميدان كنا قلالين كلا قلالين سيدي جيد كوانا البيا كدح قلالين جيد بيا وانا وانا نقنين وانا قلالين وانا قرآن قلال وقفك كو عمل فلي قرآن كي حافظك أها ملائك تسابو هلية كرام برارة كرام كنا وفي عسيان وصمى فليالا إلهي كتلقى ذليا kuwaasa quraanka haya nabiga u keenay amaanadan soo gaarsiiyay mid lagu waantoobo oo nidaam u noqdo dadka oo quluubtooda subka kaasa u fiican qutila linsaanu waxaa la nacdalay gaalkii maa aktarahu maxaa gaalnimo badiyey min ayi shayin khalaqahu shaygeedaa ilaahay uu ka abuuray min nudfatin khalaqahu candhuuf buu ka abuuray faqadarahu markaasuu habeeyey uma asabiila wadadii buu yasarahu u sahlay ثم أماته دلايو فأقبره حلالي ثم إذا شاء مركا رب الدونة أنشره صار دونة قتل مركا الله حقي سكت معده إيريقا إلهي الضومها وكو استعماله ولعنا لعنا ولا نعذر الله فقيوي إنسان كان إلى آدم ودن ما لكن واكي قالتا كان عدشا متيس واكي إلهي تغفري يكوك عن صيري أيدي وحركة دقيسن ما يعنوه أدون ما إيهي كيري ويه waxaa bayaaminaysa maa akarahu maxaa gaalnimo badiyey maadu istifaamiyana way noqon kartaa tacajuriyana way noqon kartaa haddii istifaamiye ay tahay waxa weeyaan maa akarahu ayu shayin xamalahu cala alkufr bal maxaa ku kalifay gaalnimada bal khaanada u banaan iyo oomanaanta iyo haraadka gaalnimo uhayo isagoo iimaan helaya muxuu yahay haddii tacajub la yidhaahdana maa shayun cadiimun akarahu wax weyn baa ku kalifay kaa gaalnimo wax weyn ayaa gaalnimadiisu ay noqotay kufrigiisu weyn ah muxuu ilaahay ka abuuray kan bal intuu gaaloobay oo uu kibray soo dhaafo maxaa laga abuuray nudfa ayaa ilaahay uu ka abuuray faqadarahu taqdiirkaasi waxa uu tilmaamayaa habkii ugu wanaagsanaa fii axsani taqwiimin ayaa ilaahay u qorsheeyey faqadarahu waxay tilmaamaysaa waxa ilaahay uu qorsheeyey geeridiisa iyo noloshiisa arsaaqadiisa shaqi iyo saciidka uu noqonayo wuxuu calfanayo wuxuu dhami faqadarahuday soo galayaan malagaa ilaahay wuxuu saaru sidaasaan u qorsheeye arrimihiisoo dhan u maamul taqadarahu gacanta ilaahay buu ku jiraa marka waxaa lagu tusayaa markuu tagooga ku jira iyo markuu uurka ku jira iyo markuu ifka yimi iyo anfaaciguu cunayo iyo markuu dhibanayo intoo dhanba biyadillaahi buu ku jiraa maxaa xagee kibirba usoo maray uma asabiila yasarahu waa wadadii markuu caloosha hooyada ka soo baxayay wadadaa yara cidhiidhigaa buu soo maray ee laga warwarsanayo laleeya talowkani miyuu dhiban mise uu dhalan ar meeshan maxaa kasoo bixi doona dhegtaag baa iska wada jira islaan waliba markay umulayso arba isku dhimatay kii ay sidise ma dhintay alla ma kala nabad keenay waxaa loo dhan maxaa keenaya waa warwar la qabo uma asabiila yasarahu ilaahay baa halkaa ka nabad keenay uma asabiila yasarahu aimada qaarkood waxa ay ku xusaan tafsiirka raajixi waa kaa hore wadadii baa ilaahay u sahlay ama uu ku halaabayo ama uu ku hanuunayo waxa la waa taasi wadadii wanaagsaneed wataas waa mari karaysa awood baad u leedahay laakiin taa hore raajix uma amaatahu fa aqbarahu waxay tilmaamaysaa ilaahay baa dilay oo xabaalay oo kolka hore ilaahay unbaa nooleeyey oo keenay ifka isaga unbaa dilaya isaga unbaa xabaalay marka dan baaday utahy geerida laftigeedu dadku inay dhintaan oo ay kala socdaan dan bay utahy haddii awowgaa uu joogi lahaa awowgiisii kala joogi lahaa odayaashii oo dhami soo uruuri lahaayeen maxaad u malayn lahayd waa xal wey xal wey markay laba ayeeyeyse soo gaaraan ama laba awow dadku saxmad bay dareemaan laakiin inay kala socdaan oo ay kala nafisaan oo marba jiil cusub uu yimaado tijaabadiisa uu maro waa amar jira wey xikmad ilaahay wey dadku geerida way la yaabyaabayaane laakiin danbay uti oo adduunyadii maadaamaan la joogaya in la kala dhaqaajiyo sidana xikmadda ilaahay ay keentay uma amaatahu isagu isdili maayo cid kala dili mayso ilaahay baa dilaya fa aqbarahu laftigeedaa sharaf u ah in la xabaalo waxa keliyaha in la xabaalo ay waajibtay waa insaanka gaalkiisa iyo islaamkiisaba ka gaalkaana markaynu dilo xataa kii ugu darnaa la dilayaba ha ahaadee in la aasaabaa waajib oo la iska qariyo muuqaalkiisa waa karaamada insaanku uu leeyahy walaqad karamnaa bani aadam intii laga nexi lahaa ee bani aadamka kale ag joogeeda isaga ay isku nooc yihiin uu ka nexi lahaa waa la qarinayaa yuwaaraa saw-atu waxaa la qarinayaa xumaystiisa waxay noqotay waxyaabaha qofkii u waajibaya ee isaga dee kuma waajibayaan oo tegbe dadkan ka dambeeya waxa ku waajibay in la xabaalo oy kasii horeyso in la maydho oo la kafmo oo lagu tukado intaa marka dhag lagu siiyo qofkii muslimka ah ayaa dabeetana la xabaalaya kan kale gaalkaana waa la xabaalaya fa aqbarahu xabaashaasa udana uma idaa shaaa marka uu rabbi doono uma intaa kadib bal intuu marxalad rabbi soo mariye idaa shaaa markuu ilaahay doono ansharahu wuu soo saarayaayo weligiiba ha diide wuu soo bixi doonaa halkan wuu kasoo mudh odhan doonaa uu ku jiro isagoo yaabsan oo le man bacaanaa min marqadina haadaa maa wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun kalaa waxa dhaba lamaa yaqdin ma uu fulinin maa amarahu wuxuu ilaahay faray muu gudanin falyandur ilinsaanu bani aadamkii ha eega ilaa acaamihi raashinkiisa si wax ugu qaato bal hadda ha eego annaa anagu buu ilaahay idhi sababna almaa biyihii baanu soo shubnay sabban shubid ayaanu xagga kore kasoo shubnay daruuraha laga shubay uma shaqaqna alarda shaqan dhulkii baanu dildilaacinay dildilaacin si ay biyuhu u degaan fa ambatnaa fiiha waxaanu ka soo saarnay xabban firidii ay dadku cunayeen iyo wa cinaban khudradii la dheefsanaya faakihadahay iyo wa qadban daaqii xoolaha iyo wa zaytuunan shaygii iidaamka u ahaa waa saytuunkii saliidda laga maroojinaye iyadana iidaankiiyo koosaarta iyo wa naklan geetimireed oo isna qudrada waxadaa'iqa beero ayaa biyaha ilaahay uu ku soo saaray gulban oo isku hawrtay oo dhirteedu aada iyo aad ay isu dhex gashay wa faakihatan iyo khudrad wa abban iyo daaqii xoolaha mataacan lakum waxay idin tahay raaxo idinkaa dheefsanaya oo intifaacsanaya weli ancaamikum iyo xoolihiina xoolaha idinku sii dheefsanaysaanba iyaguna dheefsanaya noolaha ayay anfac u tahay falyandur ilinsaanu ilaa acaamih wixii acaamku markii hore wuxuu ahaa ha eego iyo markuu cunayo iyo markuu dhaafayo saddexdaba way noqonaysa saddexda midna awood kuma lihi raashinkaagu marka uu baxayo waa kaa ilaahay kuu tilmaamay halkuu ka keenayo kasoo saarayo biyihii iyo dhulkii intaba isagaa isku diyaariyay oo soo saaray iyadoo dadku keliya inay harameeyaan hagaajiyaan goostaan goostaan mooyaane tichnolojiyad kasta oo ay heleen iyo horumar kasta oo ay gaadheen marnaba ma soo saari karaan daaqiyagu iyo dee waxa ay cunayaan bal ka waran qofku wuxuu jidiinkaa marinaya ee tabarta ahaay ku noolaa ayaanu awood u haynin baynu soo saaraba wuu wuu tabacayaa shinni buu samaynayaa laakiin yuu marti u yahay ee uu marti uga yahay inuu soo saaro ilaahay ilaahay un tabaaraka wa tacaala laakiin wax kaloo lagu samayn karaa ma jiro falyandur ilinsaanu ilaa acaamihi taa way tahay waxaa kaloo ay tahay raashinkaasi wakti waxaa jira aanad uhunguroonaynin oo dee inta ubaxa yahay wakti waxaa jira qofku uu u dhareerinayo oo u aada u jeclaysanayo markuu bislaabaa waa laba waxaa jira wakti uu ka yakyaqsoonayo oo inuu arkaba uu diidayo waa goorma dee waa markuu dhaafay xagga suuliga u dhaafay miyaanu kaasiba raashin ahayn kaa laftiisu waa raashinka falyandur ilinsaanu ilaa acaamihi kama saari karaysa markii hore adigana waad u haliilaysa dabeetana alla wuu kaa hagaajiyey kolka hore waxaad abaal ku qabtaa inaad afka geliso marka labaadna waxaad abaal ku qabtaa maxay in lagaa keeno hadduu kugu hilmo oo saxaradii iyo kaadidii midna iman waayo dhakhtar socodsiinaya ma jira dhakhtarku wuxuuna leeyahay amcaagii iyo ajhisadii wareegaysa ee dheefshiidkii iyo mindhiciradii aa shaqayn waayo unbuu le kan wuu dhimanaya isagoo wax kale ma hayo marka abaal waxaad ku qabtaa inuu ilaa afka inuu kuu soo saaro kow inuu afka kuu geliyo waa laba iyo inuu kaa saaro inuu kaa saaro saa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sunneeyey marka aynu suuliga ka soo baxnay inaynu maxayn idhaahno ducadii waalidka ahayd maxay ahayd saxiixa ahayd kufraanag kufraanag riwaayanka qaar waa riwaayada saxiixa weeye kufraanaka waxay sheegaysaa ilaahay ow dembi dhaafkaagaan doonaya macnaheedu waxa weeye waxaanaad iga keentay ee aan cid kale iga keeni karayn ee aanan anigu iska keeni karayn nicmadiisa ilaahay oo ma kari kara mahadnaqeeda eh kufraanak dembi dhaafkaagaan doonaya mar haddaanan nicmadaasi ka mahadnaqi karayninba ilaahay ow qaasir baan ahay oo waan gaboodfalaye ilahay waxaan doonaya inaad iga dhaafto kufraanak macnahaasay bixinaysa riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan oo kasii sanad liitata alxamdu lilaahi aladii adhaba caniya alada ilaahay baa mahadle wixii dhibaya idhaafiyey wixii dhibaya idhaafiyey marka raashinkii falyandur ilinsaanu ilaa acaami marxaladahaasuu maray maraad u haliilaysa iyo maraad ka cararayso annaa sababna almaa saba uma shaqaqna alarda shaqa faambatnaa fiiha xabban xubuubku waa wixii quudka ahaa ee dee haluurkii iyo garawgii iyo bariiskii iyo cinabkuna waa khudradii qadbiguna waxa weeyaan aalaha balka iyo waxa had iyo jeer xooluhu ay cunaane aynu iska tuurno zaytuunkuna waa iidaankii naqliguna waxa weeye khudradii xadaa'iqa qulban qulbigu waa tuhawrtay oo isku dhex maran faakihaduna waa khudradii abban waa cawskii iyo daaqi oo isaga laftiisu mar geedu waa milix haddana dhuub bay noqonayaan haddana caws bay noqonayaan haddana dumaabay noqonayaan adiga qur-aanka akriya marka uu adduunyada ilaahay ku shabahayay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waxa uu lahaa isagoo ummadda baraya in kalaamka ilaahay ay iska hubsadaan tafsiirkiisa ayaa waxa uu lahaa carab carafna alfaakihata fama alab bal garanay faakihada macnaheeda abigaasi talow muxuu yahay markaasaa waxau ihi ina haadaa lahuwa atakalufu yabna alkhadaab walee waa adigoo qur-aankii aan garanaynin oo isku kalkalifaya inaad wax ka sheeg sheegto adoon tafsiirkiisii garanaynin taasun bay noqonaysaa cumarow ina binu khadaabow saasuu lahaa waxa markaa culimada qaarkood ay leeyihin cumar waa garanaya abigu daaqa xoolaha inuu yihi laakiin dadkan uu doonaya inuu daris u dhigo oo u sheega in aanay iskaga odhanin uun aanay iska malamalaynin tafsiirka iyo kalaamka ilaahay laakiin ay xaqiiqadiisa hubsadaan mataacan lakum waliancaamikum faidaa jaaat isooka markay timaado tii dhawaaqayso qaylada ah qaylada bixinaysa suurtii loo afuufayay yowma maalin buu ahaaday yafiru lmaru min akhiihi qofku walaalkiibuu ka carari wa ummihi wa abiihi iyo hooyadii iyo aabihii wasaaxibatihi ooridiisii wa baniihi wiilashiisii likulli imri'in minhum qof kastoo dadkii ka mida waxaa u sugnaaday yowma-idin maalintaa sha-nun arrin baa u sugnaadoo ku habsaday yuqniihi ku filan oo tahawareeriyey wujuuhun yowma-idin wejiyaal maalintaa musfiratun way iftiimaysaa waa wejiyada muuminiinta daaxikatun way qoslaysaa mustabshiratun way bushaaraysanaysaa barwaaqada alla usoo waday aragtay ووجوه وسيال يومئذ مالنتا عليها تسير وحا أهالي غبرة بوض بوض با إصبحي ترهقها وحا دبولي قطرة مدو مدو با سارانو قيري قنق مدو وككعي أولئك كوا بلايد كوا هفستهم يقو الكفرة وكوي قالولي الفجرة ee markaa butaacay xagga xogaan xagga xumaanta u faydfayday wey faajir waa mid alla ka fogaaday kuwii gaaloobay ee fogaaday wey qiyaamadu marka ay timaado xaalku sidan u adag yahay insaankii adduunyadan uu ka calaf qaaday oo wixii looga qadaray buu ka cunay oo wuuba dhaqaajiyo haddana wuu sii dhaafay ila meeshu meeluu degaya ma ahayn safar buu ku marayay halkii rasmiga ahayd buu u gudbay dadkiina sidan ay noqdeen xaalkoodii maalinkaa qofku marka arrinku uu ku adkaado intii dadba uu bilaye ugu dhoweyd ee adduunyadii soo urura uu lahaa ama uu xigtaysanayunbaa uu ka cararayaaba waa walaalkii waa hooyadii faadihii albaniin waa inamadii de waxa lay zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai waalbaniin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث آيات كاخر حيلو قرحية قفقودا والأولاد إلهي مولانا وبنيه بول لأنه بنين كإيا إنما ريدتك الدرامي ترينين أي هذه يتيار وحطرياني قربهين هذا مركا اجتماعات أما قفه لماذا وبهيين وحبضا بيدتك ولا الكي ولا انجري ولا لو أخ... إنك شاعرك هواكي قبيلا أخاك أخاك فإن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح نكي عربين والولالك والالك إلا والالها يوحو كل جاي ورا لدى قالوا الصعرة حبك سوكر دين مايو سادرت يتبع أخ هلكم إلى هي ومارت وقوم حسي هلكم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عائشة رضي الله عنها آياتا وشواب قد جاي النبي مرة السؤال ويديس وأي سيدتك سيدي بالله وصو حاضرين دونا قيامة مركزا وحور حفاة عراة غرلا iyagoo kabala oo qaawan oo aan gudnayn ayaa ay soo daahirayaan kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu sidii ilaahay uu ku bila ay kusoo dhasheen ee hooyadii kaga soo buxun buu halkaa isku soo taagaya caisha waxay leedahay miyaan meesha la is eegayn rag iyo dumarkii macaynkaasi kusoo wada xaadira haa oo miyaan cidiba is eegaynin ina alamra ashaddu min dalik arrinku sidaa wuu ka adagayay buuhi caaisha inuu qof qof eego arrintu way ka adag tahay qofka baalla daymoonaya hareeraha eegaya waa qof nefisaya oo jaanis bahaya dad hareerahaba eegtaba markaasuu aayaddan usoo qaatay likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugnii qof walba waxaa mashquuliyey tiisa tiisii baa u daran abara atara qatara abaraduna waa bool qataraduna waa madow madow ku haabsaday suuratu takwiir waxay ka mid tahay suuradaha iyaduna makigood ee jiscama intiisa badan dhowrkii suuradood aynu hore usoo xusnay mooyaane lam yakun idaa silsilat idaa jaa nasrullah marka laga reebo inta kale waa madani waa maki markay kusoo degeen suuradaho dhami suuraddan iyo labada ka dambeeya wuxuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka doonaya muuqaalka qiyaamaha inuu eegow saddexdaa suuradood ha akriyo waa suuradaha nabiga cirada ka keenay calayhi salaatu wasalaam markuu muuqaalkan yaabka badan akriyo ayaa uu ciraystay shirkad iyo ka fikirkeed iyo adduunye ka fikirkeed lama u ciraysanin rasuulku sala allahu calayhi wasalam laakiin wuxuu la ciraystay suuradaha ka fikirkooda waxa ay ka warramayaan muuqaalkii qiyaamaha marka uu qofku isqanciyo quwadiisa mukhayilada uu isticmaalo inkanay ka warramayaanna hortiisa uu keeno waxa u muuqanayo sidii shaashadaa uu ka eegayo kale uga u muuqanayo qiyaamihii iyo xaal xaalkiisudaya labiyo tobankan arrimood ee isku xiga ee qiyaamaha arrimaheeda ka mid ah lix arrimood waxa ay dhacayaan waa ilaa laga gaadho waida albixaaru sujirat waida albixaaru sujirat ilaa aayaddaa lixaad laga gaadho lixdaa arrimood marka suurta hore la afuufo ayay iman doonaan waqtigaa wey lixda ku xigaana waa marka suurta labaad la afuufo eh kasoo saara dadka بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقتك الشمس كورت قرح ذي للضوبة لما دوبئي ما شكبح وإذا النجوم انكدرت مركع يحدقه صوت عطان أميرك السارها بكيسية ودديسي وكبيره وإذا الجبال سيرت مركب بوره للسعودسية أي هدافان أبورتي لقوة غاينة مالكوها كطاء أي عسليس أي دقاش سبب وإذا العشار عطلت قيري تبانك بوضه المناع مركع عطلت لقد قاتيو لكي قيل سراهاها كدر سغيه دويتان كيدا وقد قاتيو وإذا وقت قال وحوش حيوان نبي أودا حشرت لصوتبه وإذا وقت قال بحار بضيه سجرت له ريو إلا بيليو وإذا وقت النفوس زوجت نفيه إلا لما عليه وإذا الموؤودة مركتي لحبال نولوليي أيضا الله آسي سئلت ليس ويديه بأي ذنب كذا قتلت لقد إليه لو بير إليه سؤال شخصي ودعي وإذا الصحف marka xaashiyihiin nushirat la kala bixiye qof walba indhihiisa la saaro ee laydhaa waa kan wixii lagaa qoray waidaa waktiga asamaau samadii kushidat la siibo sida neefka haragga looga siiboo kale ayar meesha laga saaro waidaa waktiga aljaxiimu naarta jaxiime la yidhaahdana sucirat la buufiyo ee la huriyo si cadowgii loo dhex dhigo waidaa waktiga aljannatu uslifat marka jannadii la soo dhaweeyo la soo dhaweeyo muuminiinta loo soo dhaweeyo calimat nafsun naf waliba waxay ogaan doontaa maa axdarat wixii ay goobjoog ka dhigatay wixii ay camal samaysay ay soo tubtay ayay garan doontaa saasaa ilaahay uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala waa isbeddel mare ciliyo dhuul iyo insaan oon dhaafin xayawaankii isbeddelku waxalla wixii kownka ahaa oo dhan wuu isu maray mid walba xaaladiisii caadiga ahayd buu ka kaxeeyey ilaahay isku habeeye nidaamkan u dhigay baa kala wareejiyey imanka oon cidina ku haysanin faragelinaynina waa isbedel yaa badan wax walba dabeecadiisii iyo caadigiisii buu ka kaxeeyey alcishaar waxaa la yidhaha geelu markuu tabariman yihi waa ka dhowr iyo toban bilood sidee bilihii ugu dambeeyey buu marayaa neefku laba saddexdii bilood ee ugu dambeeyey marka uu marayo ayaa alcishaar la ydhaha kol hadduu toban bilood sido iyo inta ka dambaysada cishaar waa lagu tilmaamaa waa waktiga oo qofku dambarkeeda sugayo iyo qurbaca yar ama nirigta yar ay dhali doonto inuu daadaawado oo iyadoo kareeba uu wadwato caanaheeda macaan uu cabo waktiga uu geeljiruhu usoo faydfaydanayay ayaa waktigan ahaa marka wuu ka dhaqaajiyey maxaa ka kaxeeyey talow waxa ka kaxeeyey dee wixeeda helay waxa uu ku ilaaway halkaa dhabanaanis baa ku dhacay markaasuu dhaqaajiyey waa ka dhaqaajiyey haddii maalan geela la sheegay wuxuu kaluu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam asxaabu lbazaazuna kadalik qaar dhar kala iibsanayaana inayana ka dhaqaajin doonaan macnaha wuxuunay aayaddu ka turjumaysaa ila lama wada koobi karo dadku waxay ka shaqaystaane cid waliba wixii ay haysay ee ay jeclayd ayuu ka dhaqaajinaya qof alwuxuush ilaahay baa soo ururiyey sida xadiiqatulxayawaanka la ysugu keenoo kale waxaasoo shimbiraah ee waxaasoo bahala ah ee mid gabaara gurte wixii oo dhan baa lasoo ururiyey halkuu ilaahay geenaya isagaa iqaan badihii baa la huriyey halkuu ilaahay ku shubayaa talow ta hadduu doono naarihiisu ku shubaya hadduu doono wuxuu waraabinayaa kuwii ifkii diiday inay ilaahay dartii u haraadaan oo ay u soomaan kuwii diiday baa baylkaa la waraabinaya hadduu doono ilaahay baa waraabinaya wax la yaab lena ma ah in aad tidhaahdo dee waa sidee sababtan baddii iska qabo ee biyaha ah waa runtii adiga arkayo burkaanayaasha kasoo qarxaya iyo gaaska iyo saliidda hoosteeda laga soo dhurayo waxaasaa isku qarxaya aar abu daauud warinayaababa ahaaba laa yarkabu lbaxra ilaa aazin aw ilaa aazin ilaa xaajin aw muctamir aw aazin fa ina taxta albaxri naaran wa taxta annaari baxran badda qof u baahda mooye qof kale yuu ka safrin sida qof ama cumro ama xaj ama jihaad u socda mooyaane badda waxaa ka hooseeya naar naartana bad baa kasii hooseysa biyaha iyo iyo dalkaasaaba isdhex socdaba oo ilaahay isu geeyeyba marka nafihii la lamaaneeyo oo waxaa la ysku lamaanaynayaa jidhkii iyo ruuxdii kala maqnaa waa la ysu keenay qofkii dabeetana kacba layidhoo dhaqaaji meeshaa yar cadbudanabkaa nafdhu muuqdaa yarunbaa sii hadho halkaasaa laga bilaabay dibu habayn baa lagu sameeyey dabeetana dhaqaaji baa layidhi zuwijat nafihiibaa la ysku lamaaneeyey dadku say isu qabanayaan baa la isu raaciyey wixii ahlu naarina waa dhan wixii ahlu jannahina waa dhan ummadihii way kala baxeen dar walaalaa kala tegaya dar saaxiibbaa kala tegaya qaar isku jinsiyaa kala dhaqaajinaya zawija dadku intii isku meel galaysaba waa la isku lamaanayay waida almawudatu su-ilat biayi dambin qutilat waxa iyaduna u taallaa wax alla wixii la dulmiyeybaa maalintaaysa soo taagaya kii la dilay hadduu ahaa mid camdi lagu dilay iyo hadduu ahaa mid la xabaal nololi iyo hadduu ahaa mid caloosha laga soo riday isagoo yar intuba marka waa jariimaday samayn jireen jaahiliyadu oo qofka oo ilaahay u hibeeyey inan ayaa odhanaya ceeb bay isoo jiidaysaa taniye mar haddaanay qooloola ahayn khayr ma laha e hala iska aas nolosha ha lagu aasay inta ceebno soo jiila haddaan reer hebelnahay sharaf baanu leenahay dabeetana waa aasaya xagga laga tarmayaana kama fikirayo waxa iyadoo ayaa badan gaalada imika marka ka waramayaan ama xeerarka xuquuqda caruurta ka waramaya marka gaaladu xusayaan united nationka waxay yidhahdaan ilmaha xaqiisu wuxuu bilaabmaabay yidhaahdeen marka uu soo dhasho macnaheedu waa maxay xaq ma laha intaanu soo dhalanin soo saas ma taasaa laga fahmaya marka waxaa halkaa xeerkaa ka dhalanaya oo la fasaxayaa wixii abortionka la odhan jiray in ilmihii lasoo tuuri karo haddii la yidhi oo aada aragtay markii aada akhriyaysay xuquuqda caruurta ilmuhu kolka uu dhasho wuxuu leeyahay xuquuqda xuquuqda kolka uu dhasho laga bilowyaaba kolka uu caloosha ku jiro maanaan sheegin wey isagu qorshaha nooguma jiro wey laakiin islaamku uu ugu jiraayo mar haddii ruuxda lagu afuufo iyo inta ka horeysaba wax sabab la-aana oo lagu soo ridi karaa ma jiro kol haddii ruuxda lagu afuufo aadaw salaam hooyadii buu lamid yahay halkaasaa lagu ilaalinaya oo lagu dhowraya waa dheeraadka uu runtii leeyahay islaamku ee aanay dee nidaamyada kale aan lagu haynin wey biayi dembin qutilat wayda suxufu nushirat waa suxuftii dadka loo dhibayay iyadoo aanu dhaafaynin wax yar iyo wax weyn toona wayda samaa kushidad kashdigu waa marka meesha laga saaro samadii wayda aljaxiimu sucurat wayda aljannatu uslifat calimat nafsun maa axdarat naf waliba wixii ay samaysay bay ogaanaysaa kolka falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bilkhunas xidigaha qarsooma aljawaari socda alkunasi ee dhaca waleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa cascasa kolku sii guduuto wasubxi baan ku dhaartay idaa tanafasa kolka uu soo iftiimo ee innahu kana akhriyaysaan laqowlu rasuulin kariim malag wanaagsan oo lasoo diray qowlkii uu idin soo gaadhsiiye weeye ilaahay uu lahaa ilaahay qowlkiisa uu idin soo gaadhsiiye weeye wa innahu la tabliiqu rasuulin kariim ilaahay baa kownkaa lagu tusay horta inaad xaggan eegto oo dabeetana aada xaggan eegto oo tiraa talow yaa qoraxdii kaxeeyey talow yaa habeenka keenay talow adigu maxaad noqon doontaa arrinkaagu talow waa maberi bal hareeraha eeg ilaahay intaasoo awoodood iska leh ayuunbaa nidaamkana dadka u keenay ee sidaa aada ilaahay ugu sallimteed ugu dayseed ugu qirtay nidaamkan iyo awooddan iyo maamulkan ugu daa xeerka iyo nidaamka iyo waxyiga uu kuusoo dejinayn oo ka guddoomo isaga labadaasaan la kala saari karaynin marka alkhunnas waa xidigaha iska joogee maalintii qoraxdu qarayso alkunnasna aljawaari waa kuwa soconaya way wareegayaanoo alkunnas ee dhacaya oo qaarna way dhacayaan qaarna qoraxdaa libdhinaysa labadaba ilaahay uu ku dhaartay labada siyoodba waa qarsoomid laakiin qarsoomidoodaa kala duwan oo midna qoraxdaa qaraysa midna uu badkiisu galo u libdhay waleyli idaa cascas cascasa soo socodka maalinka sii socodka habeenka iyo soo socodka labadaba waa lagu isticmaalaa laakiin imika maadaama subaxi ilaahay uu qaabiliyay habeenkii marka uu sii casaado weeye habeenkii markuu halkaa ka shiraaqdo qoraxdii baa sii muuqato way libidhay maxaa ku xigaya casaan baa ku xigaya casaan ayaa ku xigaya oo tilmaamaya qoraxdii muuqatay in bidhaanteeda halkaa kasii libidhay casaankaasaa laga hayaa qoraxdii dabeetana haddana waxaa kusii xigaya kaa hore shafaqulaxmar baa la ydhaa oo waa ka maqrib jooga haddana waxaa kusii xigaya shafaq lasfar shayga u yaqaanaan fuqahadu haddana ashafaq alabyad oo cishaagii soo galay ayaa ku xigaya intaaba qoraxdida sii bidhaamaysa meelo kale ay sii socota libidhay innaga inaga libidhay bidhaantaasaa marka kaasii wa subxi idaa tanafasa iyo subxii oo kaaheedii uu soo neefsaday isaguna innahu laqowlu rasuulin kariim rasuulkan wanaagsani waa malagga keenay waxyiga waynu ognahay inaanu malaggu ku qowlin oo hadalkiisii aanu ahayn lidaalik baa culimada ay ku fasiraan innahu la tabliiqu rasuulin kariim qur-aankani waa mid uu idin soo gaarsiiyey malagu oo ilaahay uu ka keeno kalaamkiisiiya dii quwatin awood buu saaxiibaya malagu cinda dil carsh ilaaha carshiga u saaxiibkaa agtiisana makiinin darajuu ka leey ilaahay agtiisana waa mid derajada malag mudaacin sama waa mid la aqbalay halkaa laga aqbalay ilaahay agtiisa amiinin waa mid ammaanadan loo aaminay ilaahay baa ammaanay malagiisa malagan malaku jibriil waa ruuxu lqudus ayaa ilaahay u ammaanay ammaantan oo isugu jirta inuu ammaanadan sideedii usoo gaarsiiyey dadka awoodna u leeyahay ilaahayna ku aaminay markaa wax laga shakii karo ma aha waxay tusinaysaa howlaha la qabanayana waxyaabaha dad lagu cid lagu xulanayo ciddii hawl qabanaysa waxyaabaha lagu xulanayo ee qur-aanku marar badan uu ina baro ayay tani ka mid القوة ولا مال أبو لبضبة المعمي نصب ملك وادي قوة أود بولي هوشن القبطة إلهي انتو ككيانين ورسولك كب جارسية سرعة أود بولي مكين وذو مكانة قلت كل أي كلي عند ذي العرش إله عرش قاله التيسة ملك قلت كلي مطاع ثم هل كاوا لقى أقبله ملك إلهي ملك قيسا أقبله لنا أقبله آمين ومن لقوا آمنون إلهي وحي قيسا وغشك السلام إذن هكا شكينا marka amaanada iyo awoodaas kol haddii shaqadaasi ay isu heleen way fushay way socotay sideedii bay ku timi ammaano ilaalinteeda labadaa u baahan aqoon iyo ammaano u baahan wamaa saaxibukum saaxiibkiinana nebi maxamedi ma ahaanin bimajnuunin mid waalan walaqad ra'aahu malagan wuu arkay bilufuqi lmubiini jihada iftiimaysee qoraxdu ay ka soo baxday isagoo ku sugan wamaa huwa nebigu ma ahaanin cala alghaybi waxa maqan bidaniinin mid ku bakaylaya ma ahaanin ee isagaan waxba ka ogeyn wamaa huwa muu ahaanin qur-aanku biqowli shaydaanin rajiim shaydaan marjuumahoo la fogeeyey oo malcuuna hadalkii maahae waa hadalkii ilaahay ilaahay wuxuu tasdiiq ku samaynayaa oo taxqiijinaya sugaya alrasuul warisaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo risaaladiisa saaxiibkiin haddii cid u saaxiib laga dhiganayo nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam in lala saaxiibo ay ugu ammaan badantay oo ugu fiicantay suxbataasa ugu wanaagsan ilaahayna uu ku ammaanay saxaabigii abubakar loolan jiray id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan id yaquulu lisaaxibih majnuun ma haddee iyagaa sheegay malaga iyo way iska agdhow yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa isugu mucallim waxyiga wuu ka guddoontay malagan awoodda iyo ammaanada badan wuu ka guddoontay nebigu qur-aanka isagoo bil ufuqil mubiin jihada iftiimaysa ku sugan oo wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam malagu markuu ii waxyoonayay xaga fare ayaan eegay oo dee markii uu dhawaaqay hareerahaan eegay buuri bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyiba waan eegay xag markaa waxba arki waan xagga kore eegay markaasaan dabeetana arkay isagiiyo rafraf dhigtay oo xagga kore iga xiga kursi weyn intuu dhigto xataa baalashiisii jiho walba oo jiha walba way buuxiyeen baalashiis bilufuq lmubiin jihada sii cad ee sii iftiimaysu malaga nebigu ka arkay markuu jallaacay waa xagga bariga barigaasay dee qoraxdu kasoo baxdaa iftiinkeedu ku badan yihin haddaba rasuulka hadday qiyaamada wax ka weydiiyeen iyo taariikhdeeda macnaha ay dhacayso ilaahay baa xusay qeybka inuu ilaahay un ogyahay malaguna dee nebiguna wuxuu ka ogaan karaa wixii loo sheegay marka qeybka mu ahaanin nebigu daniin min danna bakila macnaha kuma bakaylayo waxyiga ee waxba waanu waxaan leeyahay kuma bakaylayo qeybka waanu ogeyn quraada sabcada qaarkoodna waxay akhriyaan dhaadi lugta dheeray tani haddii ay bilaa lug tahay tii lugta lahayd oo dhaa ayay akhriyayaan wamaa huwa cala alghaybi bidaniin daniin mutaham mid lagu tuhmo ma aha qeybka oo la yidhaahdo wuu naga qariyee wuu garanayaa وما هو بقول شيطان الرجيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون بإلهي وروي قرآن كان ما يسود من شياطين منك آه كمنها الضارة ومنها الضارة قرآن كان الشيطان لما إسكأت لو معه طبيعات القرآن كي طبيعات الشيطان هو كلا تكسين شيطان معاك سوف الشر آفهم muuqaalkiisa xun camalkiisa xun muuqaalkiisa markuu dee qur-aanku ka warramaya wuxuu dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaaiin shaytaan haddii iminka lagu idhahdo sawiro quwadaada mukhayiladaa bal ka yar fikradun qado istus haddii lagu idhaahdo dee qofku wuxuu istusayaa un wax geesalahoo faraaralahoo laga yaabo saa ilaahayba ui waxaa la moodaa ubaxeeda geedaa naarta madaxyo shaytaan malag halkaad malagga ka sawiranayso wax wanaagsan in haadaa ilaa malakun kariim marka hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo dareenkiisuna waa sidaa u foosxunya iyaguna u foosxunya waxyigan waxa uu koobsaday ee uu xambaarsan yahayna waa khayr iyo xikmad iyo waano ayuu xambaarsan yahay isaguna alla waxa uri faayna tadhabuuna xaggee tegaysaan in huwa muu ahaa min qur-aanku ilaa dikrun lilcaalamiin caalamiintoo dhan sharaf buu yahay caalamiintoo dhan waan wuu yahay liman shaa ka doone minkum idinka idin ka mida an yastaqiima inuu toosnaado ayuu waana u yahay ayuu u yahay wacd ka doonaya inuu toosnaado وما تشاءون ما دون إنسان توصناتان إلا أن يشاء الله ربي دون مويان رب العالمين إله عالمين طبعا اسكاله مركا ودونه قدره هم بيشورة قلت هاينا هيكتانو هنونتان لكن كان لو قدرين ومركا هنونه دوران بكري مايو مركا هدي دادكو استقامة أي دون أيان استقامة مرا دادكو ويتعلين هداد وحكسليسين الهرو قادو waxaad ku heli kartaa toobiyaha iyo tubta toosan ee xaadhan adoo mara waa halka maqsuudkaaga markaad doonaysa si dhaqsaa inaad u gaadho haddaba ujeedadaada adduun iyo aakhiraba sacaadata daarayn halka ay ka dhowdahe laga gaadha waa halkan limashaa minku man yastaqiim suuratulinfidaar kama foga taa hore way kaa dhowdahay iyaduna isku macluun bay sheegayaan waa suuradihii labadan suuradood iyo ilsamaanshaqa qiyaamaha muuqaalkeeda bixinay bismi illaahi araxmaani iraxiim ida samaa unfadarat samadii marka ay daldalooshanto وإذا الكواكب انتثرت مركا يحدقوا صوت داتان وإذا البحار فجرت كل كبده لبتاعيو أي لهي وضع كقاو وإذا القبور مركا حواله بعثرت لسوقفه أتذكي كتر سوى آخرة وصا علمت نفس نفس ولبوحي وقال ما قدمت وحي هرمرس وأخرت الدبلت وحي هرمرس النفس وعمل في كسيه الرئي وحي دبلتين وفاتك إفكي كغتني هذا اللي قد يني اهب وسمي درج لي أخرت يا أيها الإنسان كمن بني آدم وما قرك بربك إلى هذا محاكا هرقيك وكريه قال له الكريم يا ونأكسنا إلى بقرك يا ونأكسنا كتن بيك تلقى آدم وياني معاك وكريه كهرقية وسؤال لك وحي لها كهرقيك وكريه والشيطان الذي إلهي محاكا هرقية خلقك كوابوري فسواك كهبيش كقاسمي فعدلك كل ما يستري فسواك فعدلك فسواك وكو السماح ابنها أيو كوة دمي يقول الله معنا ياشاف فعدلك أنا وكو دالك رأي نادو دون الله وضع عمد بك الديران كرأي الله بدأ الدين أو الله وضع اندوء فعدلك وكو تشانكوي أدقوا اسكو تشانكوان أو حريقية رأي حبنها شركاقون موسلاقي أي لهاي وكسو صارت في أي صورة ما صوركي أو شاء دوني بركبك إسكتاقي في أي صورة ما صوركي أو شاء دوني أي ركبك إسكتاقي صورك دوني ما هكا مصدق له ما هكا توفاق له ما هكا داير له لكن واقع إنسان كإلهي وفي أحسن التقويم حبكي أقوانا أكسنا إلهي ودوني أي كاسمي وكاقر في السنة في عن عجيب كان كلا وحدب بل تكذبون بالدين قيامنا بينيس إلهي ساقوا أبو رأي ودي سيب الدين إنسان وإن عليكم جشينا وحا علي الحافظين ملايق للعلينا كراما ووناكسن كاتبين قرية عمل فينا يعلمون أكسوان ما تفعلون وحا سمين إنسان فك إنسان كونه دا فيتشقناده إنه فيتشقناده أيان لو شيء يقول هذا ركت هاي لو هلين أيوه قول كاغي يفعل كاغو بواينة كرسنادان ayay tirsanaadaan inna al-abrara la fi na'im saba falayaashu waxay ku sugan yihiin buulay barwaaqo wa inna al-fujjara kuwa la ka fogaadayna la fi jahim naarahu al-ayy bartanka ugu jira labada qolosaas u bay u kala tageen wa amalkii u baa kala kaxeeya alamuna ma tafaluna balay amalkii ay dadku sameeyeen waxay malaa'iktu ogin waxa sameeynaysa wixii un baa la soo bandhigaya wixii un baa qofka wax u goynaya يسأل يسلونها ويقليان نارتا جحيم الله إلى هذا فجارتا قليا يوم الدين مالك والهاية طومها أضال مريني وما هم عنها بغائبين كما مغنانيا إلا أن دباتنا الدنيا مرم بلغنا فيها قفك مرم بك الله إليا مرم بك النصطاع عذرك مرم بك أضحى حفظك مربى لغا سيدايا فقرك مرم بك أضماضا وما هم عنها بغائبين تننوح سبمنا لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم عنها بغائبين وما أدراك محاكو غيسية ما يوم الدين مالك قيامه حيها محاكو غيسية ثم ما أدراك محاكو غيسية ما يوم الدين مالك قيامه حيها محاكو, محاكو غيسية يوم لا تملك ومالك آني هينين آني هنمين نفس لنفس نفسنا نفك لي شيئا وحبا وحبا ومهيش فلا يكما دفاعيش بخطنا ومسوتي ليش بدئي يتنفتو ومهيش وما هيسد قف وليبا قعمه تاغيا تيسو لا الدرين والأمر صلاتنا يومئذ مارنتا لله ilaahay baa u sugnaatay arrinku ilaahay buu ku ururay maalinta ilaahay baa su-aal weydiiyey khalqiga u soo dhigo wuxuu yihi liman ilmulku lyawm maanta yaa wax leh lilaahi alwaaxid alqahaar ilaahay awooda badan baa wax walba iskale suurat lmudafifiin iyadana qeybteeda hore waxyaabaha dadku uu ku halaagsamo ku guuldaraysto dulmiga ku galay wax ka mida bay markaa deedifaysay oo ah dulmiga dhaqaalaha alifsaad aliqtisaadi in dhaqaaluhu uu aafoobo oo dadka naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda waxyaabuu islaamku ilaalinayo ayaa ay ka mid tahay marka maalinka qiyaamaha waxyaabuu qof ku fashilamaya waxaa ka mid ah dadka naftooda uu dulmiyo meel kaga dhaco iyo maalkooda uu dulmiyo insaankuna sidiisaba waa aliif waa mid aan keligii istaagin ilaahyn baa keligii istaago cidna u baahnayn tabaaraka watacaala wuxuu u baahan yahay inuu cid la mucaamaloodo oo uu guursado oo uu la sheekaysto oo uu la dego oo wax ka iibsado lidalik baan arrintaa aanay ku kala baxayn gaalka iyo islaamka ee gaal iyo islaamba waxay kala iibsanayaan way macruuftay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo amaah lagu leeyay in yahuudiyu ku leeyay inuu dhintayba marka mucaamalada noocaas inay hagaagto bulshada caalamka oo dhan baa hagaagaysa in cirbaha la isgooyo ifsaad iqtisaadi uu yimaado oo dhaqaalaha la iska naafeeyana caalamkao dhan baa khalkhalaya kalsooniduna way dhimanaysa waa sida ay maanta ku hayaan gaaladu meel walba waxay u samaysteen fujaano yaryar iyo akawno yaryar oo markaasaa heerka la marayo adduunyada oo dhan wixii laga soo shubaya waa la wada eeganaya markaasaa dadkeeni waxay ka qaylinayaan war lacagtiaan guriga ku dhisan lahaa toban kun baa soo shubi kari laha oo maxaa dee waa la eegaya heerkaasaa la gaara waa in wax laga goosta waa in meel la doonaya ay martaa oo kabaha laga subkadaa inta waxaa la biiriyo ama adiga lagu bamgareeya inta hoob lasoo siisto wixii lagaa jarayay lacagahan meelahan lasoo marinayo way wareegaysaa unoo dabeetana waa la rifayaa unoo hubkii unbaa rasaashubaadana lasoo siinaya madaxaagaabusta marka ifsaadkan iqtisaadiga waxyaabaha caalamka fasaadiyay buu kamid yahay iyo dulmigaas iyo xadgudubkaas iyo ribadii ka bahalkii la odhan jiray tatfiif alkayli waalmiisaan kafada iyo galaanka haddii halkaa la isu dhex fadhiisto waa jidgoyn khatar ah nabigu calayhi salaatu wasalaam madiine u tegay iyadoo dhibaatadan ay haysato oo laba galaan ay leeyihiin koox miisa laba galaan ayay leeyihiin mid waxbaa lagu soo miistaa midna waa lagu sii miisaa mid ama midna dee diis diis buu leeyahy iyo waxyaaba hoosta laga nabay midna wuu fayowyo waa waafi sidaa ilahayba u tilmaamay ilahay baa waxba ka qarsoomay tabaaraka watacaala markaasaa la saxay maa la saxay marka lama ogola dhaqaalaha in lagu ciyaaro dawladaan laga ogolayn dadweynahaan laga ogolayn in la xaaraantinimeeyo iyo in wax la isweydaariyo iyo in dadka warwar uu ka gala midna lama ogola haddii khalkhalkaasi yimaado oo adiga arkada tadaakumul afcaarka waxaa la yidhaha markuu sicirbarku had iyo jeer inagu dhaco dad badan baa naafooba oo daacamshorigood meesha uu ka baxa ka baxaya marka waxyaabaha iqtisaadka sida fiican ee uu soconaya dulmiga looga ilaalinayo aayaadkani iyadoo weliba ay maki yihiin ay ka waramayaan ibnu cabaas buu hadafinayaa saxaabigii lahaa markuu la hadlayay shaqaalaha dukaamada iyo baqaarada ay haya wardadow waxaa madax laydinka dhigay arrin ummad dhan lagu halaago ummadii caalamka soo soo maray kamida qowmu shucayb waxaa lagu halaagay maxay halkaasunbay dhex fadhiisteen jidgoynta ay galeen waxay ahaayeen kafad iyo miisaan kudir bay ahaayeen labadaasay dabeedna dadka ka aafeeyeen halkaasaa laga raacay marka iska hagaajiya buuna marka la leeyahy kafada iyo miisaanka waa waxaa la mid noqonaya un shayga tayadiisa iyo tiradiisa alkamu waalkayf inaan midna laga nuqsaaminin wey oo wixii lagaaga iibsanaya wixii un waa inuu noqdaa kamkiisa iyo kayfkiisa macnaha waa inaana tiradana nuqsaaminin tayadana nuqsaamin haddii tiradu ay dhammaystiran tahay oo galaanku galaankii yahay laakiin tayadaad uga iibinaysa tuumoodayaane subag baad saliid uga iibinaysa imika waxaaba la tilmaama caanabooyn magaalada dusuud un lagu walaaqo dabeedna shariikaana dadka lagu dhaamiyo dad mas-uuliina baa noo sheego soo arko u dhabagalay waa musiibo aada u weyn wey iyo foolxumo iyo ceeb jirta runtii oo dee taa aayaadku ay nahiyayaan ka mid ah dawooyinkii baan la ogolay in la qisho sharikaadku ay iska hubsadeen hadduu kambanigii u tagu ihahdo war anuu kimikalka wax badan bal adigu iskaba hayso malaa taasaa qaaliye dee ii buuxiuna caanaboonaha iyo daqiiqdeeda aniga kabsoosha un ii buuxi haddaba waa arrimo la sheegay ogow balaayadan la sheegay weeye balaayadan af lagama dhowre si in looga faji xudayf wuxuu yidhi anigu wuxuunaan weydiin jiray nebiga balaayooyinka si aan isaga ilaaliyo marka si aynu isaga ilaalino weye cid ku dacaynayn mayno taas baynu uga jeednaa ficlan iyo qofka muslimka ah walaalka ah waa la naseexeeya si aan wixiisu dee aayatiinkiisu xaaraan u noqon marka haddii kiimikalkii laga shaxaado oo kaf soo shucaadi tahay dee maxaa jira tiradii way buuxdaa laakiin tayadii baa dhiman kambaniyadan gaaladana waxay isticmaalaan marka hore kambani wuxuu sameynaya xayeysiisku soo badiyaa shayga tayadiisu wanaajiya dabeetana saasuu ku suuq galaa marka lala dhaco ee uu la qabsado ayuu hoos u dhigayaa markaa way dhacdaa laakiin waa arin aan labada midna la ogolayn kuwa la tigis iyo kuwa aan tigis labada shayga midna waa in laga nuqsaamiyaa bismi llahi raxmaan raxiim waylun baa ilaahay uri halaag lilmutafifiina buu usugnaaday kuwa fududaynaya aladiina kuwaasoo ida ktaaluu cala annaas dadka markay kasoo miisanayaan yastawfuun way soo dhammaystiranayaan waidaa kaaluuhum markay usii galaamiisayaan aw wasanuuhum ama kafada ay usii saarayaan yuksiruun way baqaasiyayaan markaasay rifan iyo lisan ayay ku samaynayaan wixii alaa yadunnu miyaanay malaynaynin ulaa'ika kuwaas annahum mabcuuhuun in la soo saari doono liyawmin caiim fii yawmin caiim maalin weyn in la soo saari doono waa qiyaamaha yawma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin waa maalinka khalqigu ay isu soo taagi doonaan ilaahay ayay saa isu soo hortaagayaan maalinkaa miyaanay kuwaasi ka cabsanaynin alaa yadunnu ulaaika miyaanay malaynayn miyaanay yaqiinsanayn kuwaas hadduu qofku taa yaqiinsan inuu isle kafadii iyo miisaanka aakhiro kugu laba dhici oo ay qarxi doonaan hadduu isleeyahay dee kuma noqdeen qof ee wuu ka feejignaan lahay marka saasay tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam nin hanuur iibinayo u yimi oo dabeedna gacantu saa u geliyey mise hoos taaba qoyan waar waa sidee buuri dee roob baa helay buuri dee inta qoydan baa dusha marisid buuri haddee wuxuu sheegayaa inaanu sidan ku iibsanayn من غشنا فليس منا أبو نبي قاعدة كذلك عليه الصلاة والسلام وحس ويداري أنا جانا جامد ما قاعدة درس أوتها لما روالبا وقف طماعية ضدك لما دون يو يسقو دون يو كلجيب ربعين ونولاض إنه بوحسدا لكن ضدك نورفه تحسب ما يعني غلط الله أعلم